fiican dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaa laga yaabaa xitaa inay isdisho hooyadaas dhibaatooyin kaloo ku imaan kara waxaa ka mid ah in soojkii qabi xitaa uu kaga fogaado dhibaatada hooyadaas ku dhacdo oo kaleeto inuu ilaa in intee dhan ayuu waxyeeleeyaa hooyada uurka leh xanuunka ah isku furanka iisoyaalkeedii nololeed maama khadiija cabdulaahi cami dalays oo ahayd fanaanad weyn oo soomaaliyeed anigoo hanaa maxamed maxmuude ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir yoonis muuse soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xidhiirta ilaa in intee dhan ayuu waxyeeleeyaa hooyada uurka leh xanuunka isku furanka balse markan soyaalka maama khadiija cabdulaahi cami dalayse ee baha u naxariistay oo ahayd fanaanad weyn taariikhdan waxaad ka heli kartaan boogga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caisho nuur aadan ayaa inoo eegaysa magaalada baydhabo ayay ku dhalatay kuna soo barbaartay qur-aanka kariimkana ku baratay ku-biiritaankeeda fanka iyo kaalintii ay ku dhex lahayd mid kusoo barbaartay dhegaysiga iyo kuluuqeynta heesaha ayay ahayd macalimiinta iskuulkii ay dhigan jirtay ayay ka codsan jirtay in ay ka heesto iskuulka ku-biiritaankeeda fanka waxaa ku dhiirigelisay gabadh la oran jiray xaliima raxmaani oo saarka ka tumi jirtay baydhabo maay iyo maxaatiri ayay ku heesi jirtay maalin ay imtixaan lahayd ayay jaraa-id ka akhrisatay in loo baahan yahay gabar heesta markii ay idleysatay waxa ay u socdaa shiraadiyo muqdisho si ay u rumayso jaceylka ay u hayso fanka xilligaa ma aysan jirin qalabyada muusiga ee hadda la adeegsado durbaanka ayaana la garaaci jiray koox abwaani iyo mulaxamiistayaal ah ayay la wadaagtay jaceylkeeda ku-biiritaanka fanka una riyaaqeen tijaabadii laga qaaday dalees ayaa noqotay fanaanadii ugu horeysay ee soomaaliya oo masrax soo istaagta kana heesta afar iyo tobankii nofembar kun sagaal boqol labiyo kontonkii xilligaa muusan jirin golaha murtida iyo wacyigelinta loona xushay in ay ku biirto kooxda fanka ee reediyo muqdisho muddo kadibna hobaladii lagu aasaasay kooxdii qaranka ee waaberi kun sagaal boqol koo iyo toddobaatankii ayay ka mid noqotay heestii ugu horeysay oo ay ku luuqayso waxa ay ahayd hoobaan u ekow kuweeda kale waxaa ka mid ah muruqiina maala riftoon hunuhunu dhulka dhawaaqay midab gumaysidiida goobile iyo kuwo kale bilado kala duwan ayay ka heshay kooxda waaberi gaar ahaan sanadihii kunsagaalboqolshaniyokontonkii kunsagaalboqoltodobiykontonkii iyo kunsagaalboqolsagaaliyokontonkii kalena qaybgashay bandhigyo riwaayado iyo kaxdhigfaneedyo geerideeda burburkii kadib maalinimo isniin ah shan iyo tobankii bishii koowaad laba kun iyo sideed iyo tobankii ayay ku geeriyootay isbitaal ku yeela magaalada toronto ee dalka canada oo ay si qaxootinimo ah ugu nooleed intii u dhexeysay kunsagaalboqolsagaaliyo sideetankii ilaa laba kun iyo sideed
markan aanu imaano falanqaynteenna sanad kasta waxa ay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ka samaysaa qiyaas xanuunka isku furanka ee haleela dumarka xilliga ay hooyadu ku jirto foosha xanuunka oo hooyada u keeni kara dhibaato weyn oo gaari karta heer dhimasho ah waxaa lagu qiyaasaa in dumar badan oo dunida ku nool ay la nool yihiin isku furanka xanuunka isku furanku waa dhaawac soo gaara xubnaha taranka ee hooyada xilliga ay umulayso dhaawacaasi oo keena in uu isku furmo xubnaha taranka ee marka hore kala xirnaa waxaa loo aaneeyaa hooyada oo ay foosha ku dheeraato xilliga dhalmada kadibna madaxa ilmuhu uu cadaadis saaro xubnaha taranka ee hooyada cadaadiska oo u diida in xubnaha muhiimka ah ee hooyada uu soo gaaro dhiig ku filan taasoo keenaysa in meeshaasi uu cadaadisku fuulay in ay dalooshanto una dalooshanto xubin kale oo aan loogu talagelin in ay isku furnaadaan waa xaalad haween badan ay khatar u geli karaan halka ay jiraan qaar kale oo hadda la dhibaatoonaya waxa ay bahda caafimaadka qaarkood u aaneeyaan in aysan hooyada si joogto ah ugu xirnayn goobaha caafimaadka iyo umuliso dhaqameedka uusan u dhammaystirnayn dhammaan agabkii caafimaadka hooyada lagula tacaali lahaa oo qayb ka qaata xaaladaasi toddobaadkan ayaan barnaamijka haweenkeenna ku eegaynaa mowduucan waxaa inoogu marti ah digtooraysa naciima cumar ibraahim oo darajada labaad ka haysata public health ahna umuliso waxaan ugu horeyn hordhigay weydiinta ah muxuu yahay isku furanka fistula maxaase ku keena dumarka raxmaan raxiim waa mahadsantihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada idaacadda himilo cudurka la yiraahdo fistalo waa cudur dhib badan oo hooyooyinka xilligay uurku leeyihiin ku dhaca waxaana loo yaqaanaa obstetric fistalo waa xaalad caafimaad oo micnaha xaalad caafimaad waa hooyada xilliga ay dhalmada xilliga dhalmada ay ku jirto ku dhacdo waxaana sababo in hooyada ay xilligii foosha ay ku fogaato xilligii foosha ay hooyada foolan lahayd fooshii ay ku fogaato oo aanan loo fiirinin xilligii ay micnaha oo loogu talagala hooyada inay foolan karto waxaa jiro wax la yiraahdo bartiograph oo ay isticmaalaan xirfadleyda caafimaadka ama xirfadleyda umulisooyinka xilligaas haddii hooyadii ay gaarto waa in loo sameeyaa wax loo yaqaano access emergency medical care haddii ay kasoo daahdo marka waxaana waana waxa u kala baxaa micnaha marka laga hadlaayo obstetric wuu badan fistol wuu tiro badan yahay laakiin marka obstetric fistol laga hadlaayo wuxuu u kala baxaa laba nooc oo haleeli kar hooyada oo kala ah ractum vagina fistolo iyo iyo fisco vagina fistolo saddex labadaas nooc u kala baxaa waxaana u nugul oo marka isku furanka uu ku dhici karaa saan hore usoo sheegnay obstetric leebarkoo kaleeto hooyadii oo foosha ku adkaato iyo iyada hooyada heli weydo acceski loogu talagalay sida buur access medical care meesha ay joogto oo aanan aanan lahayn umulise xirfadeysan oon u diyaarsan xili horeba in ay hooyadaas ay dirto ama referal wax loo yaqaano ama gudbin wax loo yaqaano ay sameyso sidoo kaleeto malnutritionka hooyadii yareed markay yareed malnutrition ahayd miskihii iyo jirkii oo dhan waxaawaay malnutrition oo ku dhacay saas daraadeed amaba markaasayba hooyada malnutrition tahayba sidoo kaleeto hooyadii oo xili hore uur qaaday oo tinager age wax la yiraahdaa jiro tinager age oo pregnancy hooyada ay noqotay taasna way sababi kartaa wata doctores aadaad umahadsan tahay waxaa jira umalise dhaqameed xirfadda dhalinta muddo kusoo jirtay balse aan cilmi dhammaystiran u lahayn badi hooyooyinkana aaminaan aragtidaasi bal ka waran adiga iyada oo la heli karo goob caafimaad oo agabkeeda u dhammaystiran yahay umalise dhaqameedyada waa sax umalise dhaqameedyada hadday xirfad leeyihiin xitaa waxaa la rabaa xili hore inay ogaadaan bedelkii ay muliso xirfadeysan ee erli ogaan lahayd uusan dhaleed ku dhicin dhaleedka ku dhici kara maxay tahay in hooyadaa umuliso xirfadeysan ay tiraahdo allale howshaan waan qaban karaa intaasoo sanaan soo dhaliyey ilmahan dhaliya ilma sii dhaldhalay oo ilma sii dhaldhalaayo inay dhahdo ay kusii dheganaato taasna dhibaatada ugu badan oo hooyada uur kale ku dhici karay kamid tahay in xili horeba hooyadaas la ogaado oo rifeera lasii dhahaa sidoo kaleeto in maxaa la dhihi jiray waxaa kaleeto oo oo aan kula talin uml xirfadlayaasha sidoo kaleeto waa in hooyooyinka markaas ay aaminsan yihiin oo leeyihin hooye hiblaayo ana iga sii dhalso ana iga sii dhalso ana iga sii dhalso ana iga sii dhalso cunugayga shanaad iyo lixaad iyo toddobaad ay dhalisay oy tirahdoo kaleeto cunugii ay meesha gabadha ku celisoo kaleeto taasna dhibaato kale u keenaysaa caadiyan waa xanuun badan tahay isku furanka hooyada ku dhaca maxaa yeelay waxaa isku meel isku darsamayo saxaradii iyo kaadidii iyo fajaynihii wixii oo dhan bathweygii oo marinkii ama ilmaha soo maraayeen oo hooyada ay lahayd iyo waxaa isku darsamaya kaadidii iyo iyo saxaradii marka taas naftarkeeda xanuunkeeday leedahay waa gartay daaweyn abadiyan ah ma leeyahay daaweynta marka laga soo tagase ma laga hortegi karaa xanuunkan mise waa qadari ku qabatay waa la daaweyn karaa waxaana lagu daaweyn karaa in sarjari oo loo helo oo sarjarigaas muxuu noqon karaa in hooyada sarjari ay noqoto sarjari lagu sameeyo oo syujar loo sameeyo meelihii oo ragtamkii iyo fajeenihii isku furnaayo kale maaskalkii iyo wixii oo dhan syujar loo sameeyo sidoo kaleeto waxaa kaleeto oo la sameyn karaa baledarkii oo kaleeto ama yuratharihii kaadimareenkii oo kale asagana oo loo sameeyo ribayr oo kale loo sameeyo islamarkaasna hooyadaasita lagu dhiirigeliyo in aysan fool ama ma ayna ka dhali karin meesha loogu talagalay ilmaha soo mari jireen hore ee ugu barata inay ka dhasho inaan ku dhali karin ay cs ku dhali karto sidoo kaleetana loo xilliga ay hadda loo sheego niyadda moral moral niyada oo moral encouragement wax la dhahaa jiro niyada loo dhiso maxaa la dhihi jiray health education la siiyo qaab walba oo dhibaato ugu imaan karta xilliga ay hooyadaaseeta ay uurka leedahay ay dhakhtar la xiriirto markasta dhakhtarkeeda la xiriirto markasta maxaa igu soo kordhay maxaa iga dhiman intaba ay tiraahdo doctoresa naciima aadaad u mahadsan tahay waxyeeladiisa ilaa in intee ayay gaarsiisan tahay oo uu iin ku reebi karaa hooyada hooyada dhibaatada ay ku keeni karto waxaa kamid ah markay noqoto fistolo ama isku furan uu ku dhaco hooyadaas hata way niyad jabaysaa wax depression lahaa ku imaanaya waxaa laga yaabaa inaysan ilmo kaleba ayba qaadinayba ka tagto depressionkaas dartiis oo infirtality oo kale uu ku dhaco in ay dadkii ay usoo dhawaan weydo oo dadkii oo dhan wax social isolation la dhahaa jiro oo dadkii oo dhan dhinaca ka istaagto oyba u dhawaanayba ka cararto kaleeto sidoo kale waxaa laga yaabaa xitaa inay isdisho hooyadaas waxaa kaleeto oo dhibaatooyin kaloo ku imaan kara waxaa kamid ah in soojkii qabi xitaa uu kaga fogaado dhibaatada hooyadaas ku dhacdo oo kaleeto inuu ugu samri waayo kaletana way dhici kartaa aadaad umahadsantahay doctoresa naciima ugu dambeyntii maxaad ku biirin lahayd dumarkeena aan raadsan badi goobaha caafimaadka ee tayada leh xilliga dhalmada talada aan soo jeedinayo waxay tahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara inuu dib u dhaco dhaleyd ku yimaado wax kasta oo keeni kara in laga fogaado sidoo kaleeto ooyada xilliga oo ay leedahay uurka ugu horeeyo waxaa laga yaabaa in ay u daran tahaybo sidoo kale in laga fogaado waxyaabaha loo yaqaano traditional bractice traditional bractice in laga fogaado sidoo kaleeto in la helo axis care ama axis obstetric care in la helo meelo oo goobo micnaha umulisooyin xirfadaysan ay joogaan oo eerli marka ugu horeysa oo arintan xoogaha la dareemo in baralonka leber hooyada ay noqoto amaba foosheeda ay sii fogaaneyso in lasii lasii gudbiyo markastana hooyada foosha ah waa in la ogaado hooya ma kaadisay meeqa jeeraad kaadisay kaadeeda xitaa ugu yaraan la ogaado sidoo kaleeto saxaradoo kaleeto haday saxarada ku dhegantao kaleeto aydan sida complication ay keentaa sidoo kaleeto waa in hooyada umulisada xirfadeysan ee isticmaasho wax loo yaqaano baartiyo garaaf oy marwalba xaalada hooyadaas la socotaa taladaas ayaan usoo jeedinayaa sidoo kale waxaan kaloo talada soo jeedinaya waxaawaaye umuliso dhaqameedyada waa in ay ogaadaan waxa ay hayaan in ay tahay naf ay badbaadinayaan nafta ay badbaadinayaan marka sidee lagu badbaadin karaa waa inay ogaataa hooyadas xili horeba in la gudbiyo sidoo kaleeto ee dadka ku shaqolleh ama ama ama howlahan caafimaadka hooyada iyo dhalmada iyo xaaladahaas dadka ka shaqeeyana waxaan ku boorinayaa in umuliso dhaqameedyada la tababaro si xili horeba uusan dhaleyd ku dhicin ama daah daah uu ku dhicin hooyadaas ama xili horeba la tababaro sidoo kaleeto goobaha caafimaadkana oo dadka hooyooyinka uur kale ay soo booqanayaan waxaan ku boorinayaa in calaamadaha khatarta ah oo xilligii hooyada ay foolanayso ama ay dhalayso in loo sheego aad ayay u mahadsan tahay doctoresa naciima cumar ibraahim oo marti inoogu ahayd barnaamijka waa inaga intaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid xiga dhammaanteen waxaan idin leenahay kulanti dambe oo xiise leh